waxaa nahay odayaal dhaqameedkii lagu yaqaano kismaayo ama gobolada jubbooyinka adeerow siddeetan iyo afar sanaan jiraa intaa siddeetan iyo afartaas sano na kismaayaan joogay ama gobolada jubbooyinkan joogay waxa ka socda ama ka dhacaya maantaytana waa wax ugligu ah yaa waxa noo yimid saakay iyo shalay niman dhallinyaraha oo afku u duuran yahay oo jiraa kuu roon yahay iyo kuwo kale oo la socda waxayna yidhaahdeen shirka waa inaad khasab oga qayb gashaan haddiina ka qaybgalayna guryihiina waa la yaqaanaa waa laydin laynayaa waxaan ka cabanaynaa magaalada kismaayaan horta joognaa odayaashii dhabanka beerihii soomaaliyeed baa nahay qaybahoodii ka mid a baa saaka noo yimid shirar baan qabanaynaa waxaa la rabaa inaad kasoo qayb gashaan haddii aad kasoo qaybgeli weydaan waa laydin laynayaabaa la yidhi waa lagu dilayaabaa la yidhi dilkii asaga ahaa markay timid go-aan waxaan qaadanay annagoo amnigana aan u baqayno inaan ka hadalno waxaa dhibaatada meesha ka